alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam galabta waxaan isuu kin yeeray waa ballantii aniga qaaday bishii lix iyo labaatankeeda arbacada raggeeda jooga iyo gabdhaha hadday isku jireen aan imi magaalada haddii ilaahay idmo ballantii baa galabta aan noqotay inaan ka hadlo doorashada puntland maanta socota ilaa bisha januari aynu kusoo aadna ilaahay hayna gaarsiiya sideedeeda aan filaayo ilaahay nabadgeliyo hayna ku gaarsiiyo nabadgelyana hayna ku rido inaan ka hadlo wixii iga aada kuma inkaan doonto insha allahu tacaala galabta keliya inaan hadlo haddii loo baahdo mar kale iyo mar kale iyo mar kale inta ilaa sideedda laga gaarayo bisha waan hadli doonaa hadba wixii markaan munaasiba galabta waxaan idinku yeeray waxa weeye maclamaa guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka waqtigiisii uu gebageba yahay baarlamaankii cusbaana lagu dhawaaqi doono bisha kowdeeda january so sidaas markan jadwal intaan guddiyada iyo dadka ku hawlanayan kala tegin baan waxaan jeclaha inaan fariimo u kala diro nasiixa ah ilaahay hortiis iyo bina bini aadamka hortiis iyo kitaabka qur-aanka ah ilaahay inay noo soo dejiyey inay ku dhaqmaan iyo labadaa xeer oo aanu leenahay midna kii puntland yahay midna kii jamhuuriyadda federaalka ah uu yahay oo aynu ka mid nahay wixii ku qoran baan usoo jeedinayo guddiga xalinta khilaafaadka waxaan usoo jeedinayaa walaalayaal qaaraan aqaana weyne ku jiraan qaar aan aqoonna weyne ku jiraan guddi khilaafaad iyo ali khilaafaad xallin khilaafaad iyo ansixin golaha wakiilada federaal dowladda puntland idinka uma horeyn waa idinka horreeyey maslaxad iyo waxaan hadda laysku khilaafin bayna ku dhammaan jireen iyo eex la-aan sidaan ku kalsoonahay saddex doorasho oo anugu aan ka qayb galay laba anugu aan mucaarad ahaa iyo mid aan anugu sameeyey intaba kuwii mucaaradkana wadahadalka bacdii aan la gallay ciiddii markaa maamulka haysay waan ka heshiinay ka anugu sameeyeyna kuma ceel qabo guddigaas guddigii u dhignaa baa tihiin waxaa laydinka filayaa cadaalad inaad ku dhaqdaan dadka xubnahan kusoo xushaan baa laydinka horreeyey cid gacan saar aan la lahaa ma jirin guddigii anigu aan hore u magacaabay ninkaan xusuusnayn hadda waa in xusuusinayaa guddigii anigu magacaabay waxaa guddoomiye u ahaa injineer yuusuf abshir cadami guddoomiye garowga hadda jooga injineer maxamuud axmed xasan naalaye afhayeenka midna wuxuu ahaa gobolka bari midna wuxuu ahaa gobolka soob caaqil saciid xasan xaaji waraab cabdi sanaag bari magacyada gobollada markaan sheegay waxaan sheegaya gobolladii dowladdii ka tagtay gobollada puntland gudihiisa ah waan ka boodayaa gobolada bari saddex gobolba hadda puntland ka yahay sanaagna labu ka yahay marka waxaan ku sheegayaa magacyadii dowladda ofishalka ahayd caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji cayn caaqil abshir cabdiraxmaan dhegcas bari gobol siyaasadeedka bari ina caaqil cismaan ina caaqil cismaan guuraya kaarshe nugaal ina caaqil maxamed cabdulaahi faarax cilal mudug maxamed qaadir cusmaan maxamed cabdulqaadir cusmaan xoghaye bari hadalka aan sheegayo waxaan u wadaa guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka waxay soo gaadhay injineer abshir yuusuf abshir cadami in madaxweynuhu u yeedhay madaxweynaha iyuu yeedhay cabdiweli maxamed faarax cabdigaas oo baabuur ugu diray boosaaso oo garowa ugu yimi oo rabay guddiga inuu dhiibo arrinkaas waa muhiim in ummaddu dhegaysato guddigaa hadda gacanta awsha ku hayaan ay dhegaystaan waa jecla markaas waan ka daba tegay waan weydiiyey yuusuf baan weydiiyey laftirkada garow jooga waxaan ku yidhi madaxweynuhu hadduu kuu yeeray oo kuu yeeray inuu guddiga kuu dhiba waa maqlay muxuu ku yidhi guddigaana kuu dhiibaya maxaad ugu jawaabtay waxaan ugu jawaabay buu yidhi madaxweynihii kaa horreeyey markuu ii magacaabay guddiga wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaashee guddigaas madax u noqo iyaga iyo adiga toonna ha i axalin aniga cadaalad wixii ha sameeya muxuu kugu jawaabay way eegay wuxuu i weydiiyey buu yidhi ma sidaasuu ku yidhi haa iima soo celin hadal dambe wuxuu yidhi waay iska tag dib dambana iima soo wicin boosaan ku noqday buu nin kalba booskiisa u magacaabo halkaas guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixiinta waxayna ka tusinayaan muxuu u magacaabi waayey hadduu cadaalad inuu wax ballanta anigu aan siiya abuu tiyo kale yidhaahda sida anigu iri maanta anigu kama hadleen taa ma sheegeen marka taasaa laydinka rabaa guddigay u qalin siday wax ku qaybsheen cidday wax u qaybiyeen siday u qaybiyeen maxaan ugu daray shan caaqil shan caaqil waxaan ugu daray waxaan ugu daray waxa weye shan caaqil maaha waxa weeye mudug iyo nugaal iyo cayn iyo sool iyo sanaa waa iyo bari waa waa waa shan caaqil maxaan ugu daray waxaan ugu daray xildhibaanku cidda qayb ahaan gobol baa loo leeyahay cidda gobolkaas u ah communitiga ama caaqilada ah ama u ah muxuu ahaadee isimka beesha halkaa degan oo xildhibaanku ka imaanaya inay iyagu soo doorteen ee aan isim guud sheeganaya ousan dusha ka marin saasaa lagu sameeya hadday saas dhacdo aad soo martaan wixii dhaca idinkaa ka mas-uula haddeer waxaa igu maqaalaa sanaagna waa laysku haystaa soolna waa laysku haystaa hor sool iyo sanaag baabaa la qabsadayo dad baa haysta oo nala ku haysta maxaa leeyahay ninka baa kala haysta laftigiina baa ku haysta kuraastoodii guddigiina halkan madaxweyne u magacaabay taasu waa intaa waxaan kaloo hadal u jeedinayaa guddoonka guddiyada wakiilada guddoonka iyo guddiyada golaha wakiilada oo sanadka soo socda bilaabaya shaqada waajibaadka laga doonayo waxa wey inay yihiin dan diinta islaamka u hoggaansan oo ku dhaqma oo lagu yaqaan oo nadiif ah akhlaaq wanaag leh iyo anshax hufnaan leh hoggaamin leh saasaa laga doonaya anugu ku ammaani maayo kolley annagana waa joognay iyaguna intii tabartooda waa dadaalayeen guddoonkii aniga berigaas joogay wax dhibaataa anagu iskumaanaan qabin waxa intii aan anagu raalli kaan waqtigii dastuurka la samaynayey imaamta gadaal gadaal ka hadla wax iyagu sameeyeen ka dabatooda ceebeynaya waa maqlaayay laakiin baarlamaanka hadda dhammaaday laba mada laba rais baarlamaan baa joogay labadii waxay isqabteen madaxweynaha kii horeeyana waa isqabteen oo in shaqada laga saaro qayb buu ka ahaa kii dambena way isqabteen wuxuuna ahaa baarlamaankii ugu horreeyo puntland ebid soo mara oo golaha xukuumadda intay tiro ka leegyihiin hal mada kalsoonidii kala noqday oo misna markii gacansaar laysula tegay hal mara kalsoonidii kusoo wada ceshoy hal mid aan ka reebin ee mar wada siiyey baarlamaankaas iyo guddoonkaas oo kale baa ina kala dardaarmaya ha noqonin waa guddoonka iyo guddiyada joogtada ah oo la samayn doono waa dardaaran oday waayo araga wakiil ininka ah idinkaa i doortay afartan iyo sagaal cod baa laygu doortay xaggana wakiil baan idinka ahay walaalkaas guddiyadii muxuu ahay loo kala diray maamulada dowladaha xubinta xubinta ka ah ay soo ururiyeen anaa u xil saaraa anaa ku saxeexan wixii inay ku qoraa halkaas ku qoray waana u dhiibayaa muxuu ahay meediya hadeerba ka akrista hadeerba ka akrista waxaa xaq u leedihiin wixii kale haddii guddoon fiican uu soo baxo waxaa soo baxaya guddi doorasho oo baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorta xildhibaanow haddii aad nimanka meesha jooga kasoo sababta baxdaan oo si xaqa wax ku soo baxaan oo aada fadhiisataan layna dhaariyo bisha kowdeeda january guddoon fiican doorta oo markaas isagu markaa soo saara guddoon guddiga doorashada rasmiga ah oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markii broseska intaa dhammaado puntland wixii ay higsanaysay oo ay filaysay inay shanta sano oo soo socota ay usoo baxaan way sax bay noqonayaan haddiise waxaas wax ka xumaadaan waxaa ka mas-uula broseskaas intii qaybta ka ahayd madaxweynuhu horeeyo ay ku xigaan guddiga hadda gacanta ku hayo xallinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka guddoonka soo socda oo baarlamaanka iyo guddiyadiisa joogtada ah guddiga doorashada oo ay magacaabi doonaan oo isagana laga rabo cadaalad laga rabo weelgun buu ka tudmaa weelgun buu ka tolmaa dhalinyara hadda garan maysaan umalinaya hamaha markii la tolaayo hadda waxaad iska tan bir iyo caag meel balla keenay salka hoosaa laga soo tolaa sidoo hoosta looga tolo kor ku yimaadaa hamaha iyo dhiilaha markii la tolaayo baarlamaanka ayaa wax ka samaysmayaan wax walba asaaska isagaa ah isagaa loo doortay dadka wakiisaha wakiilka ah gacanta maanta nimanka ku hayaana waxaa ogaataan haddaa wax xumaysaan doorashadii dhaweyd meelihii meel walba waxbaa ka dhecdhaceen laakiin meelihii u xumaa raggii wax xumeeyey oo baarlamaano aan dadka ka imaan sameeyey koonfur baan joogay saddex bilood wax yar baa ka nool waa laga argoostay waxaa laga ama cid ka argoostay maaqa dadku waxay yidhahdeen nimanka odayaasha ahaa baa laayay laakiin kama kama banaano in kuwa laga xidhanayay ku jiraan lagama banaano marka lafihiinan isu badbaadiyey ummadana badbaadiyey magaciina iyo sharaftiina badbaadisay intaas aan leeyahay ma maanta iyo waxaa inay haray beri waa inay haray ilaa caawa dhamayn karta madaxweynaha xilku hadda ka dhammaaday oo yidhi murashax baana isagana fariin baanu diraya madaxweyne cabdi weli anigu filima inaad sharaxaysa dhowr jeer hore atin anigu ma sharax murashax maahayn dib baan kasoo sheegi doona waxaan aada iyo aada uxusuusnahay afar iyo tobankii january labada kun afar iyo tobankii maalintii aan xilka kugu wareejinayo sawirkeeda aan hayo markaan xilka kugu wareejiyey oo ku mariyey ciidamadii aan gacanta ku hayay intii aan ka gaari karay oo xarunta joogtay intii kalena aan kuu tilmaamay tarakoobkooda ku siiyey wixii aan gacanta ku hayay macaa gurigii furihiisii alaabtii farnisharkii loo soo gaday oo sidiisii kontaynradii ugu jira aan kuu furay oo ku tusay inventarygii oo dhan aan kuu dhiibay labadii saddexdii mashruuc oo caanka ah aan kuu dhiibay oo ahaa mashruuca aeroboortka garoowe boosaaso oo soo dhammaaday fayskiisii dhammaa tartankiisii shirkadihii gacantana ay ku haysay unibos hay-adda u n-ka u qaabilsan dalawada talyaaniga bixisay lacagta unibos baa maamuleysay oo supervisionka lahayd oo ay samaynaysay aan kuu wareejiyey hawshiisu inay bilaabato aeroboortka garoowe iyo muxuu ahay jaamacadda maakhir oo iyagana heshiiskoodii lasoo saxeexay tobankii bishii oktoobar labadi kun iyo tobankii oo daahay waan dhowr jeer ka hadlay sababta oo u daahay ay ahayd sabab adugu aad qayb ka ahayd intaad joogtay xamar aad joogtay isagana documentigiisi baan ku wareejiyey master balaankiisina waan hayaa maanta master balaankiisi laguma dhaqin inta samaysan isagoo qabiyaah faceka labaadna aan loo raadin qoladii hawsha maamuleysay oo ahayd nimanka la yidhaahdo muxuaha quwait fan oo loo dhiibay kandaraaska nimankii qaatay sub contract ay ku bixiyeen lacagtii ayna ku wada wareejin hal milyan iyo toddoba boqol weli ay ku maqan tahay shan boqol oo kunna markii hore dulaal iyo malaalay kala qaateen adugu aad ka warhaysay ragga ay ahaayeen qaar wasiir ahaayeen anigu aan saan maqashoonahay ama aan hal deer aan ogahay anigu aan cusriyada kaala soo hadlay oo aan ku yidhi mashruucii faceki labaad uma ahayn kii rabata anaa bixinayo lacagta imaaraadkan ka bixinaya xogaaga ah magdhow ahaan intii hore looga xaday tuganimadii ku jirta hadda aeroboorka oo runwayga laamigu saaran yahay la rabay afartan iyo shan inuu ahaado runwaygo dhanna u ahaado lixdan markii xajka sanadka la aadi gaaray dayaaradii ku degi kari waaye ila kuma kala wareegi karo terminaalkan ama tegi karo qaaraankii aan dalka ururinay hadda aanu ku ballaarinay shirkadiina aanu yidhi soo codsada bal inta ay dhiman tahay lacagtaas inta ka dhiman hal milyan way noqonaysaa intay qalabkooda furfuran in la sameeyo xamar bay taallaa carqaladda aada calaaqaadka gelisay labada dowladood dhexdooda aada gelisay baa lacagtaas u imaan weyday waa taalla baasha caalamka aa bixisay deesha caalamka waxay sugaysaa inta maamul yimaado madaxweynaha iyo prime ministerkuna gacantay ku hayaan qoraalkii waa diyaar waa la samey intaas waa ugu bishaareynayaa dadka reer puntland in ay lacagta aeroboorkaas ou dhammaan doono qeybtaas intaasna waa taan kugu wareejiyey aakhir jaamacaddana waa sidoo kale waddadii chinesku sameeyey inta ay ka marto mudug iyo nugaal iyo sool iyo inta biyo baxdadaa ilaa boosaaso iyadana waataan kuu wareejiya faylko saddexaas mashaariic waxay madaxweynaha uu bixin karay oo gacanta ku hayay inta kale wasiiradaa iska lahaa maxaa intaa dhegtada kusoo dhacaysa cabdulla cabdiwele waa dad intuu hadda tago warma qabtaa xulay anaa sameeyey anaa sameeyey waxba ma aadan samayn waxaad samaysay oo aad bilowday oo aad dhamaysay balow dadka farta u saar bal dadka u faars ama hadda iyoo qabtaa aad no- aad nooga tegayso oo gacanta hadda lagu hayo taas waxaan ku leeyahay waxa weeye dowlad dhammaystiran inaan marka kugu wareejiyay afar iyo tobankiiba afkaa ka qirtay meegiida ku jirtaa waxaan ka codsanayaa inaad saartaan maalmaha wixii cabdiweli afkiisa ka soo baxay been aan laga sheegin run ah inuu yiri dowlad dhammaystiran ciidamadeedii iyo xukuumadeedii iyo dhismayaasheedii iyo wax walba lagu wareejiyay bal arrintaas soo saar Eh, taas waa wixii eh, cabdiweli afkiisa ka qirtay su-aashu waxa weeye marka cabdiweli maxaad adigu hadda maanta wareejinaysa ya waaynu wada joognaaye haddii ilaahay idmo bal maxaad wareejinaysaa saadaasha aan hayo ma soo noqonaysid maxaad wareejinaysaa ya maxaad wareejinaysaa buuri. waxa weeye waxaan ka maqlay idaacadaha weli wuxuu yidhaahdaa mashruucyada isteedyadu ay gobol degmooyinka ay ka shaqeeyaan counsilska g b l g goormuu ahaa kaas shantii sano oo aan anigu joogay waa socday waaba ugu imisa waa markaa barnaamijku diyaar ahaa dowladda iga horeysay u diyaar waqtigeeda ahaa welina waa soconaa waana socon doonaa wosh waxaa la yidhahda barnaamijya muqsulo iyo waxaas la sheeg sheegaayay su-aalahaas islaama waa isla wadan karaan bacadiraas waxaas nin wey mucshir la yimaado shan sano madaxweynaha maaha haddaba kollay nin xil haya waxbaa laga filaaya inuu sameeyo waxaad maanta adigu noo sheegi kadhid bal noo sheeg badrool baa nagu qodnay meel baanu ku sugnay ku signay laba ceel baa nugaal diyaar ka ahaa laga qodo soomaali oo dhan baa lahayd laakiin hawshaa lasii qaban lahaa waxaan lagaa filayay marka waxay ahayd wixii anigu aan wareejiyey amni dhaqaale sugan arrimo bulsho ma garatay mashaariic siyaasad degsan oo nidaamka federaalka ku dhisan oo maamuladii ay dhisan yihiin ee, dowlad goboleedyada dadku u yaqaan laakiin dowladaha xuda ka ah dowladaha federaalka arrin dhisan yihiin qaarkeeda soo socdaan waxaad ku bedesheen carqalad baad ku bedesheen waxaa ku soo noqon doona carqaladaas amniga amnigii dalka oo sugnaa cabdiweli waad burburisay ciidankii daraawiishta meelmeel ku sheegay booliskii maanta magaalada amnigeeda sugi lahaa ciidamadii baddaa sugaya oo dowladda aan saaxiib nahay iyadu gacanta ku hayso tirakoobkiisa iyo ti- tiradiisa iyo maalgelintiisa iyo shaarooyinkiisa gacanta ku hayso ciidankii asuuta meelaa lagu sheegay ciidankii somali national army oo soomaaliya o dhan ka dhexaysa qaybta aan ku lahayn iyo booliiska bal meel ku sheeg saddex kun oo ciidanah ayuu ahaa safiirka maraykanka labada kun iyo saddex iyo tobankii james wan saddex kun baa qayba hesheen buu yidhi mushaarkooda annagaa bixinayna diyaar garaysta inaad diyaaraysid baan kugu wareejiyey ilaa hadda lama hayo gobollada aan weli maamulku wada gaarin oo nimanka odayaasha ahaa weli meelo badan ay weli ka haystaan aan gaarin ciidanka nsne waa u dhisan yahay maxaad birihii soomaali kaga qaybgelaysaa u tegaysaa meel walba waa la tababartay meel walba waxbaa la yaqaanaa saraakiil hoosaa dhisantay saraakixinnaa dhisantay ciidamaa dhisnay maxaad soomaaliya shantii sano oo la soo dhaafay aad diyaar garaysay oo aad ka gelaysaa hal askari iyo hal sargaal oo aad tababar u dirtay u malayn maayo inuu jiro waaba hubaa inuusan jirin kuwii anugu aan tababaray beryahaas xamar baan ku arkay nafta la aadeen kuwa madaxtooyada waardiyaka baan ku arkay oo kahayaadeen halkaana miinamaarayaal iyo ah meelaha miinooyinka looga baahan yahay halkaana looga baahnaa laakiin xaggaas hadday aadeen waxba ma ay dhimin anigu mar haddii meel kale ka qabanayaan waa isla sidii marka arrintaas burbur amni baad wareejinaysaa dhaqaale nasiib xumo nin yiri b h d baan ku haystaa dhaqaalaha oo makiilad intuu soo gato hol bangiga ku dhegan intuu dhigto daabacdo isaga iyo guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ee iyagu lacagtaa leeyihin oy daabacanaya warqadahaas oo lagu dhacayo dadka danyarta inflation waxaa lagu dhacaa dadka danyarta ah masaakiinta maalin walba ooyintooda islaamaha enji iyo jooga hargey boosaaso iyo burtinle iyo muxuu ahaade burtinlaha waa ugu diricsanaayo ayaanbay kuwa lacagahaas kan keenayay masaajid intay u galeen bay ku urayeen kuwii maanta lacagaha gadayay oo caddaynayay maanta hadda waxaa la ii sheegay anugu waxaan xusuustaa maalinta xilka wareejinaynay doolarku wuxuu ahaa saddex iyo labaatan ayuu ahaa saddex iyo labaatan buu ahaa boqolkii kun waxaa laba malyan iyo saddex boqol maanta waxaa la yidhi waa soddon saddex soddon iyo lix yaa ka mas-uula dadka masaakiinta ah oo yaanyada iyo caanaha gada iyo hilibka waa ka mas-uula mise ninkii dhaqaalaha sheegtay oo boqolka shahaado sheeganayo macalinka inuu ku ahaa sheeganayo dad ku wareejiyay sheeganayo shan sano halkaa fadhiyey baa lagu baa lagula xisaabtamay yaa lagula xisaabtamay ilaahay soo kula xisaabtamaya dadka halkaa joogana aakhirana isagaa lagu xisaabtamay adduunkana isagaa lagu xisaabtamay soomaaliya inteeda kale xamar ka mid tahay waxaa weeye laba laba milyan iyo afar boqol waayo halka doolar marka cid baa malayn ka dhay gudoomi madaxweynihii dalka iyo ra-iisul baarlamaan ku-xigeenkii intay makiinad keensadaan bay waxay ku biliqaysanayaan dadkii danyarta ah oo dalkooda ah qofka marka sidaa sameeyey iyo kuwa kaleoo haddaba misna misna iyaguna rabaa inay guddoomiyayaal ka noqdaan aqalka maxaa golaha wakiilada waa inay ogaadaan dembigay galeen inaan loo dhaafayn dibna looma dooran karo wixii xishoonaya ama ilaahay ka baqaya ama aakhira ama dadkooda ka xishoonaya siyaasadda maqaamkii puntland au lahaa siyaasad ahaan oo u ahaa tusaale ama role model role model dowladaha xubinta kaa dowladda federaalka ah maanta dhulkuu yaalla maxaa yeelay haddee wixii laga filaayey oo ahaa inay macallin ugu noqoto oo kuwa kale caawinto oo ay u dirto maaragtay qaabka cashuuraha urursanayaan siday amniga u sugeen siday maaragtay waxay kaga khibrad roonaayeen waxaasoo dhan inay ka caawinto iyadii baaba intaa gurigeedii loogu yimi lagu shiday waxaa lagaga dhawaaqay jabhado s s d f iyo u a c iyo s b m baaba lagaga dhawaaqay garowga intaa la isugu yimi walayo dhuse mareeb baa xarun ka dhaqaynaa jabhadaan waa lala jabhadaynaya ma waxaan joognaa waagii dowladdii maxamed siyaad ay ku bilaabeen jabhadu miyaan maanta joognaa inagoo maanta dowlad federaalah oo dowladihii xubintahay wada dhisan yihiin oo maanta la filaayo dowladda soomaaliya in isla wada saan qaado oo adigu aad tahay ninkii lagu lagu lagu tashanayay oo maamulka ugu dhisnaa madaxda ka ahaa hogaaminta wanaagga u noqon lahaa inaad taas noqoto waxaa inii sheegayaa maanta arrinta khilaafka ahi weliba khaas ahaan dhinaca puntland kuma dhisna khilaaf rasmi oo daacada documentigiisaa idin siinayaa sida annagu kaga jawaabnay kaasaa ayna ku filan inay annaga nagu kalsoonaan bay ku filay intay hadda meel ku boodayaan mar nairobi aadayaan midna meel aadaya waxa weeye waxay ku dhisnayd dukaamaysi dhaqaale dukaamaysigii dhaqaale oo dowladdii dowladdan ka horeysay lalagu qabay iyo madal in lagu go-aaminayay meeshii maqaamkii ay lahayd baarlamaanka aqalka shacabka iyo kii federaalka oo magaca la samayn go-aankooda waxay gaari lahaayeen oo xeerkii doorashada oo dalka lagu maamulaya samayn lahaayeen in aakhirka ay ku dhammaato waxa soo socda oo dhan inay sidii hore ay ahaato oo ah madal aakhirka dab in lagu dameeyo aqaladii baarlamaanka lasoo xiro gudoomiyaha aqalada labada guddoomiye aqalada iyo dowladda dhexe iyo inay isu yimaadaan iyo maamulada oo ay kula heshiiyaan oo laga diiday oo la codsaday oo la yidhi laba sano labada kun iyo ko iyo toba ko iyo labaatanka doorashada aan isla gaaro annaga korosimo noo sameeyay oo laga diiday oo la yidhi intaasoo lacagana siiya qaarkood intay tageen xamar ay yidhahdeen intaasoo lacag hana la siiyo annagaa soo afxirayne oo laga diiday oo anigoo negotiationka kaga jira qoraalkaa inaan soo saaro madaxweynaha la fadhiya cabdiweli uu soo wacayo waxaana hadda xag ka sheegaya xaggana uu soo wacayo oo raba heshiis gaara la galo intaas horta ogaad marka cidi inima maqneen inta khasaare aad geli lahaydeen shacabka shaweynow iyo baarlamaanka ay soo doorteenu ka tashada meeshaan ganacsi baa yiilay ma oolin dowlad iyo maamul ma oolin ugu dambayntii waxaan kula talinayaa madaxweynaha hadda xil ka dhammaaday inuu ka tanasulo sharxaadiisa talaaboyin badan baan siiyey ma uu yeeli jirin wax ka oola mid caamay ahayd hadda mid shaksigaan siinay midda shaksigaa waxa weeye mudaweliyow juun sagaalkeeda labada kun iyo afar iyo tobanki waxaa tidhi haddaan doorasho qaban waayo qof iyo coda iyadoo waraaqihii maamulada gudo maamulada dawladaha hoose ay ku codayn lahaayeen loogu codayn lahaa ay ku jiraan muxuu ahay karaatiintii oo ay yaalin guryihiina u jaaran yihiin haddaad hirgelin weyday markaad adigu hadalkaa tiri niyadaadu ka soo go'ay laakiin maanta ninkii maahida nin kalaa tah laakiin dadkii ku dhegaysanaya annagaa ka mid a ilaahayna waa ku maqlahay rikoorkaasuna waa kugu jiraa luuxul maxfuud labadii kun iyo afar iyo tobankii bishii jan juun sagaalkeedii hadalkaa tiri may sharaxayo waana aan fashalmay adaa isku marag furay january shanteedii laba kun iyo lix iyo tobankiina waxaa tiri anigu isma sharaxayo march oo sanadkaana tobankeedii waxaa tiri anigu isma sharaxayo maxaa maanta maanta isu sharaxay ya su-aashu waxa weye maxaa maanta isu sharaxay maadaan ismaqlayn maadaan record anagu rekoorada waa haynaa maxaa radio record jira aqoonyahan baaba sheeganaysa xildhibaanada udamaynta u sheegayo xildhibaanada cusub dhallinyara u baahantii baa u badantii soomaalidana waxay tidhahdaa adduunyado dhan laga yidhaahdaa mustaqbalka waxa iskale dhallinyarada maxaa looga jeedaa mustaqbalka dhallinyarada waxay u leeyihiin maxaa yeelay qiyaasta bani aadamka qofku meel dhiman ilaah yaqaan inay muddo sii noolaanayaan baa baa xisaabta ku jirta dadka waaweyna ka hor dhimanaya hadda waa saa inkastoo dad waaweyn weli soo joogaayen dad badan ay dhintaan oo xasuuq oo jiro waddankaan oo garaxyo ay ku dhammaadeenba waxa weeye mustaqbalka idinkaa leh baarlamaankaas baarlamaan nadiifa oo sidaan idiin sheegay guddoon fiican iyo guddiyo joogta oo fiican dad wax yaqaan xilkasa nadiifa u doorta maaha nimanka taarooyin wataa inay soo galaan dambida kudhigtaan tabeelayaal yidhaahdaan meeshu ma ma masraxba meesha baarlamaanka waxaan u dhisnay inuu yahay meeshii aqalkii golaha shacabka xeerdejinta maaha meeshii muxuu ahaye hiddaha iyo dhaqanka ninkii kitaaro wataay xafiiska hiddaha dhaqanka meelha ka samayso dabeelayaasha meesha lagu dhejinaayo intaas baan idin kula dardaarmayaa idinka dadkiina dadweynahaan waxaan idinkula dardaarmayaa xildhibaanada idinka idinka yimaadeen qof walba ama cid walba oo reer puntland ah xildhibaankeedii ha kula dardaaranto qabiil ha raaci masab laguu sheego la yidhahdo nin wasiiraa lagu siinaad jeceshahay ama adigu wasiir qaadoo hadhow ka tanasul oo muxuu ahay xildhibaanka markaan wasiirka ku siiyo ha yeelinina qofkaas qof dhintay ka dhiga hadduu maanta soo saari waayo qofkii puntland maanta waxay saaran tahay qabri daankiis wadnahaa digle nafti baan ka bixin inay naftu kusoo noqoto tusaalihii soomaaliyana ou soo noolaado oo tusaalihii soomaaliya halkaa ku dhima hadii halkaa tusaale soomaaliya ku dhinto soomaaliya dhan waa dhimata maanta xildhibaanadaas puntland iyagaa dilay soomaaliyan iyagaa dilay hadday maanta sidee la rabay ay yeeli waayaan oo ay usoo saari waayaan maanta nin madaxweynaha oo hawshaa qaban kara ay soo saari waayeen aniga nin aan u ahay campaign manager ma jiro nin aan intaan dad ula hadlo oro iyo hebel doorta ma jiro dadku ways yaqaanaa qof walbana waa la garan karaa qofkii ilaahay inii dooro ilaahay inii ku ahaameeyo doora laakiin lanaam qabyaaneda raacinin intaas way ballantay aniga asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu